dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayn waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kasoodaag waa toddobaad leh laba jeer ka baxa idaacadda himilo waxa uu kaalin ka qaadan doonaa koriimaha wacyigaaga guud waxaana kolba ku rogrogaynaa mowduuc aan u aragno karin kadib mid ku habboon in la baahiyo waxaan ugu kurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha kuu keenaya marti kuu rogrogaysa waxaa miiska saaran ee kusoo dhawaada barnaamijka kaswadaag ka habsanay dunidu inaga uu dambayni ka habsanay dunidu inaga uu dambayni calankeennan daadegay miyaydan dareemayn hagaag aan gudaha u galno barnaamijka toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa muhiimadda ay leedahay in gaas lagu qodo dhulka soomaalida degto waxyaabaha ciriinka ah ee laga soo saaro gunta hoose ee badda iyo dhulkaba waa waxa lagu kala hormaray dunida kuwaa oo wadamada soo saaray gaarsiiyey in lagu ciseeyo dhaqaalahooda fahamkooda ayaa dal gaarsiin kara barwaaqo faham darideedana waxa ay keeni kartaa burbur iyo dagaallo dhex mara dadka ku nool deegaanada ay ka buuxaan sideetamaadkii ayaa soomaaliya laga sahmiyey in ay yeelan karto ceelal shidaal iyo dhuumo laga soo saari karo saliido iyo macaadin intii burburka uu jirayna waxba kuma soo kordhin oo aan ahayn in dadku dana shisheeye u arkaan qaarkood qaarkoodna ay u arkaan dan soomaaliya anfacaysa haatan mar kale ayaa dib loo baaray oo waxaa sahminta lagu sheegay in dhulka bariga geeska afrika uu qani ku yahay maadooyinka ciriinka ah toddobaadkii inaga dhammaaday ayaa london lagu qabtay xaflad suuqeyn loogu magacdaray oo lagu soo bandhigayay inta uu leegyahay iimeelaha uu gaaska soomaaliya ku jiro waa qayb ka mid ah oo satellid ahaan loo baaray waa maxay faa'iidada in la helo ceelal batrool ah ama uu dal yeesho maxaase caqabada ah oo ka dhalan kara xagga cimilada weydiimahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo darsay cilmiga deegaanka iyo shaafici yuusuf cumar oo ku gaaroobay culumta beeraha waad mahadsantahay firdowso adigii idaacadda himilo iyo barnaamijka kaswadaag dadka loogu iftiiminayo waxyaabaha jira intaas kadib shidaalka markii la yiraahdo soomaaliya taariikh ahaan markii u horeysay oo la sahmiyo ma ahaen meelo badan oo dowladdii siyaad bare ay sahmisay ayaa jirta sida hadda qeybo kamid a gobolada koofureed iyo kuwa waqooyi area laascaanoda kamid a ceelal shidaal ayaa ayaa ayaa laga sahmiyey lixdan iyo afartii sidoo kale toddobaatimiadii meelaha noocaas ama siddeetii meelahaas ayada maleynayaa gobolka gado soo marka meelo badan xataa ay wadamada reer galbeedku ay ka sameeyeen ama ay number ku qorteen toddoba boqol iyo toban marka qaarkoodna dadku ay dhahaan oil ayaa loo soo gaabiyey toddoba boqol iyo toban waxyaaba noocaas waa la sheeg sheegaa marka soomaaliya already investigation waa laga sameeyey ama baaritaan kanna wuxuu ahay mid ay hay-addaas ay ku sameysay in meelaha blockiska shidaalku ama waxyaabaha loo yaqaano mineraalka waxay isugu jiraan orta sheeg kuwa waxyaaba matabir ah iyo waxyaaba aan biri ahayn ama oo dareere ah waxaana laga helaa beriga iyo iyo badda labadaas deegaan ayaa laga helaa ama badda ama ama beriga ama meelaha biyaha hadda marka meelaha focus la saaray ama ama xirmooyinka shidaalka laga sheegay ama laga saamiyey beriga maahan waa dhinaca badda soo marka ahmiyad dhaqaale ayay leedahay ahmiyad bulsho ayay leedahay ahmiyad waxay leedahay sheeg deegaan intaba ayay leedahay dhinacaas marka ka fiirino horumarka dhaqaalaha maxaa yeeley haddii warshado la helo wadankan oo wax lasoo saaro bufartiga iyo waxyaabaha faqriga waxyaaba noocaas ayaa laga bixi lahay dowladdu waxay heli laheyd daqli ayay heli laheyd dadku dhaqaale ayay heli lahaayeen marka horumarka waa badan yahay dhinaca kale wax kasta oo horumar ah waxay leeyihiin caqabado soo wajahay ayay leeyihiin oo deegaanka kasoo wajahaya gaar ahaan in deegaankii in horta waa in laga fekeraa shidaal markaa soo saareyno ahmiyadiisa ma waxaa noo fiican waxyaabaha oogada sare dhulka laga helo mise waxyaabaha laga helo maarata gunta hoose dhulka hadda marka berigi lama joogo baddaa la joogaa soo marka ahmiyad badan ayay leedahay marka u fiirino xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarka inkastoo isbedel deegaan ama ha ahaato macnaa hadda meelaha foxka la saaray ama diirad la saaray badda ah badda waxaa waaye inta beriga ku nool xayawaanaad ka badan ayaa ku nool soo marka waxyaalo badan ayaa ka imaan karta meelahaas haddaa macnaha aan sharciyo iyo aan laga sameyn macnaha sheeg malayga ama kalluunka meesha laga helaayo ama xayawaanaada ku jira ayaga maa noo faa'iido badan mase shidaalkaas ayaa noo faa'iido badan marka waa in inta lasoo saarin investigationkan uu ka leeyahay qeybo kamid a waxaa waaye in baaritaan iyo waxyaaba noocaas lasii sameeyo wax marka hadda laleeyahay waa lasoo bandhigana waxaa laga yaabaa inay kontonka sano soo socoto ay qaadato macnaha wax hadda oo degdega oo bisil ma ahan tan deegaanka iyo saameyntiisa oo usoo laaban doonaa su-aal ii xigta waaye ustaad shaafici aan siinayaa ustaad shaafici isla su-aashaas muhiimad ceenkeeya ayay u leedahay in shidaal lasoo saaro dal بسم الله آه، mahadsanidin آه، آه، idaacadda himilo آه، walaal آه، firdowsa آه، faa'iidada ay noo leedahay soomaaliya waa wax iska cad dalkanagu waa dad faqri ah shaqo la-aan ay keentay faqrigii ay ka dhalatay inay dadku sinaan la-aan dareemaan qof kastoo sinaan la-aan dareemaan bacdigeeda amni la-aan uu ka qayb qaato ama corruption hadduu madax hayay Een, marka in shidaalka lasoo saara dalka ayuu wuxuu bedelayaa caalamku laftiisa attitudekiisay noola dhaqmayaan ayaa isbedelaya faragelinta ayay naga daanayaan Een, faa'iidaha uu noo leeyahay waxay tahay inaan ka faa'iidaysano xataa inta aan laga gudbin oo aan eh, ay- waxay tiraahdaa carabtu eh, man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu Eh, taa lafteedu faa'iidahay ka mid noqonaysaa dad badan ayaa shaqo eh, shaqo helayo ay dhalinyaradu ugu badan yihiin oo dalka iyo debaddaba ka shaqeynaya Een, infrastructure-kii ayaa dhishaya social institution-kii baa dhismaya Eh, wixii oo dhanba ayaa isbedelaya marka faa'iido weyn bay noo leedahay mahadsanid sharciyada ay u baahan tahay in shidaal lasoo saaro iyo haddii lasoo saaro sida loogu dhaqmi lahaa ama loola taca loo loo isticmaali lahaa iyada qudheedu dad baa isweydiinaya sharciyadda waxaa hadda eh, inkastoo dad badan ay ay hadlayaan oo ay siyaasadda caalamku dimuqraatiga le markii leeyahay mar walbaba waxaa muhiima inaad adigu guuleysto Een, laakiin siyaasadda sharciyadda waxaa la raacayaa ilaa sharci laga soo raacayo kiisii aad bare waqtigiisii kun sagaal boqol siddeetan iyo afarta oo maadaama toddobaatanki ilaa siddeetankii ay socotay eh, baaritaan omoko iyo shaal iyo kuwaas baa la raacayaa oo cabdullaahi yuusufna saxeexay xataa dowladdii hore xataa markay saxiixaysay sharci ayaa jiray sharci hadduusan jirin wax mayna saxideen Eh, laakiin waxaa shacabka loo sheegay wax weeyaan waa siyaasiyiin ishirdinaya Eh, hadda waxaa jirta inta taa sharciga laga soo saaraya oo profesorku ay shaqadiisa tahay oo ay- dabcan uu sheegi doono environmental lowgii ilaa hadda ama qayb kale oo la yidhaahdaa eh, local capacity building ama sharcigii batroolka saddexdaas xabo muhiim u ah inta laga gaarayo waxaa hadda shaqeeya eh, qayb la yidhaahdaa regulatory department qaybta sharciyeenta oo ku shaqeynaysa eh, sharcigii hore waqtigii siyaad barre ilaa 2018 oo cabdullahi yusuf waqtigii saxay madaxweyne xasan hadda laakiin waxaaba lagu sii daray xogaha sharciyad bay u yara egtahay oo markii baydhabo laisugu tagay eh, june 5 eh, baydhabo eh, resource sharing habkii loo qaybsan lahaa iyo dowladdu waxay lahaan lahayd federal wax sharci u yara dhow ayaa la sameeyey laakiin hadda wuxuu horyaallaa baarlamaanka Eh, baarlamaanka ayaan iskale awoodda inay saxeexaan dee isqaqabsiga siyaasadda ayaa dib u dhigay waxay ahayd waqtigii jawaari uu joogay ahmiyadda marka laga tago soomaaliya waxaa jirta ahmiyad kale oo- oo oo annaga soomaaliya naga baxsan waxay leedahay ahmiyad waddankaa jirta ahmiyad afrika ahmiyad afrika kasii dambeysa ayaa jirta macnaha soo marka maadaama meelaha laga sameynayo ee badda tahay saameyn badan ayaa ka dhalanaysa macnaha su-aalahan eh, adduunyadu waxay ku heshiisay heshiis loo yaqaano eh, c b d ama convention of biodiversity ama washington convention oo ah in meelaha badaha ama meelaha biyuhu ay maraan haddii ceelo laga qodo ceelashaas su-aalahaan waxaa ka dhici karta macnaha in waxyaabaha oilka ama petroleumka ay ay ay ku dareeraan badda Ba- waxyaabahaasna waxay waxyeeleynayaan eh, kalluunkii ama noolihii badda ku noolaa ama waxaa loo yaqaano aquatic animals ama xayawaanaadka ku nool biyaha so marka eh, heshiiskaasoo kale marka hore waagii hore wuxuu ka dhexeeyay wadamada yurub eh, markii wuxuu soo afbaxa markii maraakiib badan ay jabsheen ee dhuumaha shidaalka ka qaada ama saliidda isla marka xayawaanad badan ay ku waxyeeloobeen oo baddii soo marka horta waa in la fiiriyaa eh, sharciga eh, eh, navigationka eh, sharciga fisherka sharciga maaragtay ishaag eh, ma- eh, eh, badmarista eh, midka biyaha la xiriira marka soomaaliya ama midkan easadka loo yaqaano soomaaliya mar- marka ma lahayn eh, sharci eh, toos u tilmaamayay in laga faa'iidaysto maxaa yeelay maba lasoo saarinba weligeedba soomaaliya U- u- macnaha wuxuu ahaa iska, iska baaq ah Eh, haddii la helo qaabkii loo qaybsan doonaa iskii kii hadda u dambeeyay baydhabo so marka kaas waxaa waaye waa aan qaabkii eh, guud laakiin si- markii wixii la fariisuulinayo oo si hoose loo wixinayo meeshee laga laga wixinaya halkee baa ka xaaraana halkee baa eh, ay u banaanta in laga sameeyo waxyaabaa noocaas sharciyadii iyo eh, locally iyo internationally macnaha intaba weli maana gaarinaa qabaa cabdirashiid xilligan la joogo marka aad eegto xaalada dalka ma kula tahay waala xilligii ugu habooneed in la sahmiyo lasii saadaaliyo ha noqoto soddonka ama kontonka xilligay doonto ha noqotee xilligeediyaa la joogaa waad mahadsan tahay ee, horta xilligan in shidaal lasoo saaro dadka markii xagga aqoonta markii laga fiiriyo ma sahlana maxaa yeelay ee, waa lasoo saari karaa ee, waxaasaa la sameyn doonaa waa la dhihi doonaa waa wax un boqol sano hadda kadiba ama kontonka sano soo socda ama soddonka sano soo socda wax la sameyn doono ayaa hadda iyadoo la haysto ee, information laysku hadlay karo ayaa waxaa laleeyahay waxaas ayaa qaban doonaa waxaas ayaa sameyn doonaa laakiin xaaladda hadda la jooga soomaaliya cilmi ahaan iyo maaragtay siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan ee, ma u sahlayso macnaha in shidaal lasoo saaro waxay u baahan tahay howlo badan ayaa ka horeeya baseline study ayaa ka horeysa halka shidaalka laga saara laga laga laga sheegay cadad noocee ah ku jira macnaha waa in lays yirahda xataa macnaha ee, lama rabo moogtahay ee, ee, sustainability-ga ustaadka ayaa ama ama waxyaabahan ee, sustainability development goalska ustaadka samaac iga dheereeye sustainability-ga ama waxa inay sii waaraan marka laga fiirinayo waa inaan laga fiirin ee, ka faa'iideysi muddo gaaban ka faa'iideysi muddo gaaban laakiin ay imaaneyso ee, ee, ee, ee, khatar muddo dheer lama baahna so marka waxaa laga yaabaa shan sano kadib in meeshii macnaha eh, shidaalkii ama waxyaabihii mineraalka ama oilka ama ama dahabkii laga sheegay meesha inay ka dhammaataba so marka waxay u baahan tahay investigation dheeraad ay u baahan tahay inta laga heli kara ay u baahan tahay in dadka deegaanka laascaanood ceelka laga helay ama afgooye heer afgooye ceelka anaga iska leeleeya macnaha tusaale ahaan ma oga in macnaha jowhar eh, baraawe eh, baydhabo eh, kismaayo eh, ba- eh, boosaaso eh, kismaayo inay macnaha wax ku leeyihiin so marka dadkaas waxay u baahan tahay orientation dheeraad ay u baahan tahay in loo sheego in waxa dhan soomaaliya ay ka dhexeyso so marka muddo ayay qaadanaysaa maxaa yeele waxaa ka dhalan kara faliation ka dhalan kara wadamadii oo meesha laga soo saaray dadka isku dagaali kara maamul goboleedka dhexdooda isku dagaali kara dowladda dhexe ayaa miisaaniyad ay ku leedahay iyo qe- qeybta kaga soo aadaysa ayaa macnaha aa- aa- aa dhibaato ka imaan kartaa so marka howlo badan ayaa ka horeeya marka xaaladan oo oo ishag hoyum security macnaha uu jiriyo kale la dagaalamayo waxba noocaas ma ma jirayso macnaha ma ma- macquul maaha in lasoo saaro shidaal haa waa waktigii ugu habboonaa eh, shidaal lasoo saaro ama macdanta lasoo saaro horta shidaal keliya ma ahan waa macdantii waa gaaskii khayraadka dabiicigo dhan weeyaan waxaa la sahmiyey oo spectrumka hadda saddexda sana ah haddana walaacu wuu jiraa oo dadku ama xildhibaanadu ama profesorku suu sheegay bay dhahayaan waayo horey waxaa u jirtay nigeria oo shidaal laga soo saaray ilaa hadda aan ku faa'iidin oo gobolka waxaa laga soo saaray eh, gobolka niger delta ilaa hadda dagaalka jiro marka waa sax hadalku ma ahan Eh, marka saa loo eedeynayo dowladda ayay saxaysaa baarlamaanka horyaalla waa in si fiican looga fiirsadaa maadaama aan awood lahayn eh, ay yar tahay dadka petroleum lowga soo dhigtay ay yar- haddana xataa weliba aan jeclay inaan meesha ka gudbiyo inay dadku soo dhigtaan waa laba sana petroleum lowga si aan adduunka isaga marka weli marka eh, dadka shacabkana waxaan ku dhahayaa weli lama gaarin cabsidaas oo waa dowladdu ama anagu waan ognahay wixii niger ku dhacay nigeria ku dhacay ama south sudan ku dhacay oo confuse or converse la gelinayo jahawareer si wixii loo qaato Een, laakiin eh, mar dadka qaarna waxay le- waxay ku doodayaan maadaama marka horeba aan waxba gacanta ku haynin in soddon iyo kow eh, company la geliyo ama in xoogaana laga dhacoon xoogaa helo waxay dhahan taas sidii hore laakiin waxa weyaan ha lagu adkeeyo ah, dooda dowladda si ha- ah, xildhibaanadu meeshooda ha ka wadaan sida profesor kuba yidhi waan ku waafaqsanahay laakiin waa in eh, hadda baarlamaanka horyaallaa waxba walaac yuusan imaanin si positive ah dowladda ha loogu sheego aniguna waxaan ku darayaa waa in aada looga fadhiistada laga laga faa'iidaysta cashirkii ee nigeria ku dhacay oo hadda profesorku sarbeebay laakiin waa waqtigaan aada ugu baahnayn in lasoo saaro caqli maahan adoo haysto adigoo og eh, hadda annaga anigu dowladdan ka mid ahay weliba arrimaha dibadda anahay Een, waxaa na siiya lacagtana ilaa madaxweyne xasan ilaa waxaa na siiya caalamkaa na siiya haddaan khayraad la soo baxno waanu ka maarmaynaa haddaan wax yar hadalkooda diidna lacagta way naga jarayaan marka shacabka waxaan inta murug inta inta kale xataa shaqaale cusub ma qaadan karno way anagu iskuma fillin marka xaggaa markii laga eegana waa in si deg deg loo ah, loola soo baxaa waan kusoo laabanaya ustaad cabdirashiid marka laga soo tago inay imaan karto dhibaato isku dhac ama eh, mar kale iyo dagaal kala sokeeya in dadkii ay isku qabsadaan sabab kale ma u haysaa aysan ku haboonin xilligan in shidaal lasoo saaro waad mahadsan tahay horta sababka weyn ma jirto macnaha haddiiba oo isku dhac u imaanayo oo dadkii deegaanka hadda waxaa arkaysaa ee, markii la yidhaahdo soon hebel ayaa laga helay dadka qaarkood inuu u guuraana macquula marka oo deegaanka lasii aado oo dadkii waa hir ismaa waa hirguuraa meeshii sii degaya meeshaas waxaa waye annaga iskale macnaha si waxaa soo bixi doona ay ugu yaraan xoogaa wax ugu lahaadaan waan arkaysaa hadda waxaa waaye ee, marka hadda allocation la sameeyey ama qoondeen waxaa lihi soomaaliya eh, dadka ama kuwa shidaalka qa- eh, qodaya contractor macnaha waxaa la yidhi waxay qaadanayaan boqolkiiba toddobaatan waxyaaba noocaas boqolkiiba soddonna eh, ama boq- ten percentage waxaa laga yaaba inay soomaaliya kusoo aado so marka waxa eh, sababo badan ayaa anigu hadda waxaa laga yaabaa in loogu degdegin horta eh, adduunyadu hadda shidaalka waxa la yidhaahdo eh, hadda aadaa loo isticmaalaa oo diyaaradaha hadday tahay guryaha hadday tahay eh, matoorada shirkadaha korontada waxbaa noocaas oo dhan hadda two thousand tediga waxaa leeyahay shidaalka waa laga gudbayaa annagana weli ma soo saaran oo soomaaliya waxaa la yidhahdaa anigu waxaa u aqaanaa deegaanka suu ilaahay noogu keena ayaa u heesnaa weli kama aana faa'iidaysan waa la waxyaaba qaarkoodna waa laga gudbi rabaa hadda oo shidaalkii nucleara loo gudbi rabaa iyo iyo iyo iyo iyo iyo koronto eh, aan less pollution oo macnaha aan wasaq badan lahayn oo nuclear ayaa loo gudbay Eh, soo marka shidaalka in lasoo saaro waxyaabaha oo wiiga ka dhigaya ama la ciifinaya waxaa kamid a soomaaliya inayna macnahaas horta cilmigaas aysan gaarinba weli oo dadka bartay ay yaryihiinba oo buwa engineering a kala kulmi karan iyo in eh, kheyraadkii eh, oogada sare dhulka sida meelaha beeraha hadday tahay daaqa anagu hadda waxaa ku jirnaa fourteen percentage dhulkeena wuxuu ku fiican yahay rangelandka ama daaqa maxaa yeelay africa waxaa nahay wa- eh, waxaa kamid nahay wadamada ugu xoolaha badan ayaa kamid nahay soo marka dhulkeenii eh, daaqa laga helaya inkastoo hadda dhirtii la jaraba oo saameyn badan ay timid haddana shidaalka waxaa lagala kulmi karaa tusaalahaan marka hadda afgooye laga soo saaro ceelka shidaalka laga sheegay mar hore Eh, waxaa laga yaabaa jinji inuu dhaco tusaalahaan oo isbedel dadkii inay isku bedelaan dadkii beeraleyda ahay meesha inay ka guuraan dhaqankii inuu isbedelo deegaankii in macnaha tusaale ahaan ayadoo shidaalka laga sheegayo oo tiradiisu iska yar tahay in isla markii meeshii la bedelo shidaalkiina toban sano labaatan sano kadib ama soddon sano ama afartan sano kadib oo uu ka dhammaaday meeshii meeshiina maanaa in beero lagu soo celiyo way way way adkaanaysaa M- dhulkii miyiga ah haddii shidaal laga laga laga qodo waxaa laga yaabaa in sidiis lagu soo celiyo adkaa doontaa maxaa yeele xayawaanaadka waa baxayaan dhirtii waa bixaysaa hawadii waa wasaqoobaysaa soo marka horta waxay u baahan tahay in soomaaliya marka koowaad laga sameeyo land use balan in horta dhulka la kala qeyqeybiyo halkeebaa macdan ku habboon halkeebaa deegaan ku habboon halkeebaa warshado ku habboon wadooyinkii beerihii duurjoogta dalxiiska horta waa inaan helnaa eh, eh, eh, maabi noocaas iyo allocation qoondeyn marka kadib aan aan qoondeynta noocaasa sameyno eriyadaas laga sheega marka shidaalka dadka in laga dheereeyo sharciyo loo sameeyo qaabka looga faa'iideysanayo su- meesha loo iibgeynayo marka qaabka noocaasa diyaano badan ay u baahan tahay iyo halka laga sameyna laga- shidaalka laga qodanaya waa in baseline stari laga sameeya oo maaragtay lasii sahmiyaa hadda saamintan uun soomaaliya uun macnaha eh, satellite map ayaa ku dhacay eh, oo oo sheegayo meelo eh, curiyaal oo macnaha ilaa waxaa markii la baarayo waxaa qalab ayaa la jis hadda la adeegsaday oo oo urinayo meelaha eh, eh, shidaal ama macna haq ama ha ahaado metalig ama nin metalig ha ahaadee ay curiya ku dhacay marka curiyahaas waa in eh, bey'ada la imaadaa iyo goobtii la imaadaa kadibna eh, la saaraa int- intoo loo egyahay macnaha intoo loo egyahay so marka hadda un satellite image ayaa wax lagu waa lagu go-aaminayaa hadda wax lasoo bandhiga waxaas waay laakiin si dhab ah meeshii cabir lama saarin Eh, boqol sano miya toban sano miya eh, labaatan sano miya lama dhihin soo marka caqabado badan hadday tahay mid bulsho mid dhaqan mid deegaan ayaa ka imaanay baddana macnaha waxaa waaye hadda eh, midda xoogga la saara ayada aheede badda waxaa waaye annagu weli kama aana kalluumaysanba baddi kalluunkeedii weli waa sidii wadamo badan wadamo kale ayaa ka kalluumaysta soo marka waa in badda xataa macnaha meesha ma kalluumaysiga ku fiican tahay meesha shidaalka laga helaya ku fiican tahay labadooda waa in miisaan la isa saaraa midka fiican ayaa la qaadanaya
waa tahay mr shaafici inta uu ka dhawaajinayo abdis cabdirashiid cartan ma kuu muuqata miya adiga marka laga soo tago ilaha la helaayo ee intaa ka dhawaajisaya cabsidaasi ma jirto markaad eh, khayraad marka aad hesho oo shidaal aad noqoto da- dalka shidaalka dhoofiya eh, waxyaalahaas waxa kaba waxa kofargaranaya sida norway canada iyo sacuudiba ay isu bedeleen hadda sacuudi wuxuu ahaan jiray dal dal saxaraha wuxuuna isu bedelay dhul oo damaam oo kale wuxuu isu bedelay dhul oo tourism oo lagu dalxiiso marka een, maadaama haddana uu yaraaday oo shidaalkii shidaalkii carabta uu yaraaday kaanaga loo soo jeedsaday fursad ayaan haysanaa inaan fursadda dayacno maahan caalamkuna hadduu arko annagoo qaylinayna oo y- ku salaysan tahay waan ka xum inaan idhahdo soomaaliya dagaaladii ayaa waxayna dhexhesiyeen dhexhesiyey hal shay oo aada u xun oo uu allah u naxariistay oromo u qoray cadkana uu ku cunay ama ku ceyriyay Wuxuu- ninka wuxuu doonaya inuu hadhowta madaxweyne noqdo madaxweyne markuu noqdo isaga uu soo saaro laakiin marka cilmi ahaan loo noqdo asa diblomanta lexperte inaad sidaa la soo baxdo wax ceeb ma keenayo inaanan sharci haysanin adduunka eh, spectrum waa loo xilsaaray Een, waxaa jiro sharci waxaa jiro system lagu kala dambeeya haday wuxuu sheegaya xeer xeer lagu kala dambeeyaa jirta annaguna eh, dad ma nihin oo cawaan oo hadda duur ka soo baxay oo hadda dowlad helayo Su- South Sudan oo kale waanu isbaraarujinaynaa maahayna faa'iido weyn ayaa ku jira wax khatar oo ka muuqata ma ma jira Een, markaas waxaa dalku wuxuu noqonayaa industrial way shidaalka markuu so- soo saarto waxyaalo badan oo kale ayaa kaaga soo baxaya ma ahan shidaal keliya waxyaalo badan baa laga sameynaya warshado badan baa dalka imaanaya waa lagu soo dhiiranaya dadkiibaa dibadda ka shaqeynaya gudaha ka shaqeynaya marka eh, wax negatiifa in yarna ma arko laakiin waxaan keliya oon leeyahay waa in inta aan ah, baarlamaanka la baasgareynin inay dowladdu si fiican isaga fiirso dadka aqoonta le contribution la geeyo si constructive oo aan ahayn negative iska celi aan ahayn waxaan waa dhaxalka nagii ilaa boqolaal sano Een, si xaggaas ayaan qabaa ustad cabdirashiid aan ku laabanayaa ustad cabdirashiid takhasuskaaga waa deegaanka inta aa ka dhawaajisay marka aan kasoo tago tan deegaanka iyo saameynta ay yeelan karto waad mahadsan tahay eh, aniga markaa deegaanka xaggiis ka fiiriyo shidaalku eh, wax faa'iida uma arko Eh, maxaa yeelay inkastoo la yidhaahdo horumarka ayaa wuxuu keenaa pollutionka ama wasaqeynta kulama bo- moon production ama wax soo saar badan waa moon pollution macnaha horta meel wasaq ka jirta adaa aragtid macnaha waa meel uun horumar iyo maaragtay sheeg iyo saxmad badan iyo ka jirta macnaha yaa marka horta shidaalka eh, in la soo saaro anuu ma diidani oo macnaha isheeg waa waxa oo waa only indicator oo looga bixi wax keliya oo muujinayo oo looga bixi karo faqriga in warshado la helo laakiin qaabka loo sameynayo ama habka aprojiska waxyaabaha lagu gaarayo ayadoo lahayn haddii uun layskaga boodo taasaa ka hadlaya macnaha inuu biyihii dhibaateynayo maxaa yeelay webiyaasha ayaa laga ag samey karaa eh, meelihii kalluumeysiga ku fiicna ayaa wax laga samey karaa eh, hawadii eh, anagu macnaha eh, dad oo oo- oo oo waayadaan manihi dad sifilaysida oo macnaha isheega oo oo- oo fahmi kara waxyaaba noocaas dadkiinu dadku waa iska dad remiya macnaha kuwa magaalo jooga xataa marka horumarka noocaasa waxaa laga yaaba hadda anigu inaana gaarin macnaha uma bislin sheekada noocaas dadku waxa waaye waa basic agriculture waxa waaye waa siligooda waa waa xolo dhaqato waa waa maaragtay sheeg dadku waa waa qaarkood waa kalluume kalluumeysato soo marka horta kaasaab si fiican looga faa'iidaysanba soo marka waxaa waaye soomaalida waxay tidhaahdaa eh, miro gunta ku jira kuwa geed saaran looma daadiyo marka waxaa waaye midka hadda haysano ayaaba ka faa'iidinba midka soo socdana qaabka ugu faa'iideynayna waxaa ka horeysa in asaga horta sharciye iyo eh, laisfahansiiyo iyo olole iyo maxaa yeelay waxaa laleeyahay eh, shidaal ayaa la qodaya laakiin meelaha shidaalka laga sameynayo dadkii ma la baraayo ma loo sheegaayo wacyigelin ma laga sameynayo war maxaa haysatiin Eh, waxaan ayaa haysatiin okay okay waxaan imaan doona keebaa jeceshiin maxaa yeelay local communityga waa stakeholders waay laakiin anaga kulamadeena iyo shirarkeena iyo lildhan iyo nairobi iyo sooma dhaafaan so marka dadka waa in loo sheegaa lagu baraarujiyaa so marka dadka qofka dad kastoo deegaan degan resourciga waxbuu ku leeyahay go-aanka waxbuu ku leeyahay marka aniga qeybaha aan ku talina qeybahaas ka mid a dadku markii ay ay ay ay ay ay ogolaadaan ayaa laga soo saari karaa maxaa yeelay hadda waa aragnay etoobiya shidaal ayaa laga sameynaya meelaha qaarkood waxaa ka dhacay ii sheeg ee, ee, ee, ee, dagaalo ayaa ka dhacay oo janiskiia ayaa la dilay waa la weeraray Ee, dadka deegaanka ayaa waxay u arkayaan in resourcegooda la qaadanayo soo marka anaga taas seena seena noogu dhicin deegaankiina oo halaabin ee, aan biyihii la wasaqeen aan hawadii aan uumi lagu dayin ee, waxyaabaha noocaas ayaan fiirina maahane in wadankii shidaal loo soo saaro oo wadankii uu horumaro waa wax maaragtay sheeg oo ilaahay soo noo siiyo waay laakiin waa inaan ka taxadirnaa taxadirkaa loo baahan yahay midaa ka dhawaajisay isla bulshadaan rabaa soo caqabad ma keenaysa marka in shidaalka soo saaristiisa ay dib u dhacdo way keenaysaa maxaa yeelay eh, dadkiiba hadduun raalli ka ahayn deegaanka hadduun raalli ka ahayn oo ayaga isina ogolaan maxaa yeelay eh, eh, markii la yidhahdo dadku eh, inay project aqbalaan eh, waxaa keenayo in la yidhaahdo meeshan waddaa la marsiinaya waddadan waxay baabi'inaysaa konton guri waa in dadka markaas wasaaradda ama dowladda hoose ee shakadaas wadda ama projectkaas wadda hay-adda ha ahaato waxyaaba noocaas waa in la yira- la yiraahdo wax laga laga laga- la fiiriya wax la yirahdo ka fogaansho macnaha ama avoidance laga fogaadaa in meeshaas eh, wadadaas aysan wax guriga saameyn haddii laga fogaa waayo waa in la sameeyaa eh, yareyn kontonka guri ay sameynayso tusaale ahaan ama bi- bey-addaas eh, maca- waxyeelada loo geysanayo waa in ugu yaraan la yidhahdaa ha la yareeyo haddii la yareey waayo waa in la yidhaahdaa magdhow so marka waa in projectayaasha qaarkood hadday tahay meel beere laga dhigaa meel wari- warshado laga sameynayo meel macdan laga qodaayo meel guryo laga sameynayo dadka degan deegaanka waxay u baahan yihiin magdhow u baahan yihiin magdhowgaas wuxuu keenayaa projectkiina in la fuliyo ee, dadkiina aqbalaan so marka horta dadka waa in loo sheegaa la baraarujiyaa magdhow ay helaan haddayna magdhow helin projectkaas ma sii waarayo maxaa yeele dadka waxaa loo baahan yahay inay projectiga qayb ka hadaan maxaa yeele waddankan soomaaliya waxaa lagu dumiyey fuyna askari gurigan war gurigan maxaa u jibinayseen siyaad caalka maxaa u duugayseen siyaad bare aabayaasheena hore waxay u arkayeen xoolaha laga qaadayo in xoog looga qaadayo marka ma jirin macnaha partici- eh, participation marka participation aa loo baahan yahay in dadka laga qaybgeliyo ceelasha markii loo dadkii macdan loo soo saaro dadkii macnaha ayagu ay u arkaan waxa inay leeyihiin mustaqbalka ka faa'iideysanaya muddo dheer marka ayagaa hoggaan u noqonayo laakiin haddaan loo sheegin ee nairobi ay soo dhaafin waxaa waaye waa dadku way duugayaan waa tahay waan usoo laaban doonaa martida hase ahaatee markan fahamka iyo ku qanacsanaanta bulshada waa ay kala duwan tahay oo qofba waxa uu qabaa aragti gooni ah ha ku sii xirnaato deegaanada laga soo kala jeedo oo ah dhulka laga soo sheegay iyo meelaha aan lagu arag ama aan lagu ogeyn si aan u helno aragtida dadweynaha waxaan mikrofoonka radiyowga hor dhignay qaar ka mida bulshada muqdisho waxa ay ka hadlayaan aragtidooda
Een, haddii aniga aan su-aashaas aan aragtideeda aan ka cabiro waxaan leeyahay een, xaaliyan waqtiga hadda la joogo in soomaaliya laga qodo batrool ama gaas dabiici ah ama macaadin oo gudaheeda laga soo saarayo waxay tahay een, maya maxaa yeelay een, waddanka waa federaal een, nidaamka federaalka ah ee oo hadda waddanka u qaatay oo aan runtii aan degnayn weli aan bayskiisa dhiganin iyo maxaan ku dhahaa een, habsami qaybsigii lagu qaybsan lahaa khayraadka dalka oo weli shuruuc hagaysa aan waddanka weli aan u degsanayn iyo een, mid kale oo qayb ka ah ay aan dhihi karo amniga amnigan saameyn weyn ayuu ku leeyahay een, marka la rabo ummad in khayraadkeeda banaanka dibadda loosoo saaro iyo een, dowladdeena oo weli aada moodo inay tahay dowlad ah, aan caalamka si siman iyo si wanaagsan yani waxba aan ula qaybsan karin oo runtii ay dowlado kaleeta doqodaad ama cadaadis inta ay saaraan ay ka faa'iidaystaan khayraadkii een, eh, si gaar ah gacantooda ugu dhaca marka een, maan rabna in ummadeena mar labaad la horseedo khilaafaad iyo isku dhacyo iyo dagaalo iyo la horseedo ma rabna marka aniga waxaan leeyahay in lasoo saaro shidaalka waa wax fiican laakiin waxaa ka horeeya een, isteebyo badan ayaa ka horeeya dowladda marka waxaan kula talin lahaa iyo cid kastoo ay khusayso soo saarka een, eh, khayraadka dalkeena in ay runtii arrimaha ka horeeya ay xaliyaan inta aanay si laablakac ah aanay faraha ula galin arrimahaas taas ayaan kugu soo gabagabeynaya Ee, bismillahi raxmaan raxiim haddaan ee, ku bilaabay su-aasha aad i weydiisay oo ah een, ee, waqtigii shidaalka laga qodi lahay dalka soomaaliya mala joogaa waxaan aaminsanahay haa Ee, sababtoo ah een, soomaaliya waxay ee, jirsatay soddon iyo dhowr sano oo dowlad la-aan ah laga soo bilaabo dowladdii kacaanka ilaa iyo hadda ee, dalka wuu dahnaay oo kheyraadkiisa kulli way ku jireen ha ahaatee ee, lagamana faa'iideysan oo fursad uma aanan helin Een, waxaana u sababeynaa een, dowladihii markaas jiray oo galaangalka dibadda xoogo aan ayagana een, kolley inay jireen laga yaabo inaysan aada ugu sii faradhuubneyn Een, ha ahaatee hadda haddaan jaanis u helnay waxaan aaminsanahay in lasoo bixiyo sababtoo ah een, kheyraadka dhulka inuu isaga jiro annagana aan dulfa fadhinahay micno ma sameynayso laakiin waa in saami qaybsi aan waxba ku xisaabtanaa dunidana aan percentage kula xisaabtana kheyraadkana bannaanka la keeno markaas kheyraadkana isagoo noo shaqeynayo ee, ciddii wax sameynayso een, lagula xisaabtamo qaab saami ah wixii ayaga ay xaq u yeeshaana aan siino wixii anaga aan ka maarata kula heshiinana aan ka qaadano maadaama anagu aanan soo bixi karin oonaan tabarteedii lahayn laakiin intaas waxaan ku dari lahay in ee, me- meesha laga sameynayo shidaalka daasoo dhan la adkeeyo oo quwadda ee, quwad gooniya la isoo geeyo waana mahadsan tahay marka ma waxaa leedahay intuu shidaalku meeshaas ka jiri lahaaba ama kheyraadka een, aan ka faa'iidaysano dad kale aan ka faa'iidaystaan haa dadka kaleeto iyo annagaba dhammaanteen waan ka faa'iidaysananaa waan ogahay een waa macnaha dadkaas miisaaniyadda iyo saamiga ay ka qaadanayaan waa wax cayiman laakiin percentage ugu badan mar walba annagoo noo soo xaroon doonaa maadaama annagu aan kheyraadka annaga leenahay si ahaan een dalkeennana een dad noogu talin karaa ma jiro dadkaas waxay samayn karaan keliya inay maalgashi nagu sameeyaan nalana heshiiyaan waxna aan u ogolaano waxna ayna ogolaanin sideedana anaa keligee noolaana dunida kama shaqeydo waa in laysla noolaadaa بسم الله horta awala asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan mukhtaar khaliifta majale dabcan dal kasta wuxuu leeyahy nidaam isaga u degsan iyo waxyaaba markaa isaga u gooniy oo dowladiisa iyo dadkiisaba inta badan shuruuc udhexaysa u leeyahay marka inta badanna waxaa fiican markay barnaamij noocaas oo kale ay imaadaan oo ka madax oo markaasi guud oo soomaalida ka wada dhexeeya horta in arrin oo laysku wada ogyahay horta in lagu dhaaqa horta ku wanaagsan laakiin haddaan hadda gudagalno anigu su-aashaydu waxaan qabaa in dalkeena laga qodo shidaal oo maanta ee kheyraadkii wixii ku jira maanta lal baxo anigu ma yaan aaminsanahay sababtoo ah dhinacyo fara badan oo jira awgood marka loo eego kow dalku sida looda ogyahay waa dowladda xoogaa isma raacsano oo mucaarad badana iska jiro iyo sidoo kale khilaafaad badan oo jiro sidaas awgeed kan maanta ama madaxda dowladda haddii ay tiraado ama heshiiskaas ay gasho oo iyada si shaqsiyan markaas iyada u gasho oo dadkii hogaaminayay dee shacabkii wixii baan ku raacsanayn shacabka sababtoo ah wuxuu ogyahay inuu kheyraad iyo wax kasta uu leeyahay haddii maalintuu nidaam u helo oo toosan oo maanta is wada raac uu jirana uu lasoo bixi karo marka sideedaba haddii maanta shidaalka inta la qodo oo maanta kheyraadka u jira lala soo baxo shidaalkaasi waxaa mashruuca la sameeyey dowlashayaa wadato maadaama ay mashruuca samaysana dee boqolkiiba inteeda badan iyadaa iska leh haba badnaada iyo ha yaraada laakiin inteeda badan iyadaa iska leh keliya wixii soomaaliya kasoo gala waa uun heshiiskii iyo markii la qodayay intee saas darteed anigu waxaan qabaa in shidaalkaas aan meeshiisa markaas lagu hakayo haddee cid alla markaas ciddii qodo oo mas-uul noqota in lagula xisaabtamo haddii madaxii dowlad marka shidaalka hodanka haddii loo shiraaya waa shuun cajuube horta ya- horta may su-aasheen magaceygu waa cabdullahi mukhtaar macali maxamuud aniga waxaan u aaminsanahay waqtigii laga qodayaha aan la taagnaynin sababa jira ogood asbaabtaasi waxaa kamid a kow horta ma jirto wax la yidhaaho wax la yidhaaho nidaam degan ma jiro oo nidaam saxa oo degsan ma jiro waxaa kaloo jiray amni xumana waa jirtaa haddana waxaan qabaa in dalka soomaaliya inay qoda- dad shansheeye wax ka qodaan waan kasoo horjeedaa shaqsiyan waxaana rabaa in la sameeyo awalan dadkii soomaaliya u soo saari lahay dalinyarada xilligan joogta in wax la baro oo ay dalka iyaga ka hoos saaraan markii ay samey lahaayeen dad kha- shansheeye wax loo diri lahaa sidaas ayaan aaminsanahay asbaabta jirtana waxaa kamid ah matalan in inuu martaa in isku dhex badan uu jiro dhanka martaa dowlad goboleedka dastuurka oo weli fa- si- fadhinin marka asbaabtaas ayaan kamid ahay
hooddi hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasina waa xabatu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabbo jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri aw qasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adiga oo goobtaada jooga aabbo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
waa tahay aan dib ugu laabano martida barnaamijka waxaan siinayaa markan shaafici yuusuf cumar ustaad shaafici eh, arrinta uu ka dhawaajiyey ustaad cabdirashiid ee ah in bulshada laftirkeeda ay u baahan tahay wacyigelin in laga dhaadhiciyo caqabadna ay noqon karto ma ku raacsan tahay intaan taa ka jawaabin ka hor eh, ustaadka waxaan weydiin lahaa intii uu ku biiri lahaa gruupka theoryda lama gaarin lama gaarinta hub in laiska dhigo lama gaarin in eh, kalluun lasoo saaro lama gaarin in eh, baarlamaanka waxaa u ansixiyo lama gaarin fikradda inuusan ku biirin ka hor horta meeshan waxaan xusuusinayaa dagaalka ma dhacayo waa onshore offshore iyo onshore bay kala tahay onshore international security ayaa la keenaya ayagaa amniga sugaya anagu shaqo kuma lihin maadaama taa horta cabsi kama jirto oo waxbaa isdilay iyo waxaa ma jirayso meelaha lagu bilaabayana waxaa kamid a uh, hobyo meel u dhow iyo iyo baraw labadaasa ugu horeeya waayo waxaan advisor ayaan ka ahay petroleumka gobolada Een, waxaan dhihi lahaa inuu wax u ololeeyo een, annagu eh, adduunka kuma sii deeno population kuma sii deeno qeyb tannadii annagu aan lahayn maadaama aan kusii deenin qeybtii annaga soomaaliya nooga soo aadi lahayd inuu noga dooda oo waxaan heli lahayn eh, carbon credit annaga intuu inuu noo raadiyo maadaama annagu aanan ka qeyb qaadanin pollutionka oon xaqna u leenahay innovative sharing wax la yihahdaa jirto waxyaalaha eh, casriyadu xadaaraddu ay keentaa waa la wadaagaa si sax ayaa loo wadaagaa dadkii keeni lahaa waa isagoo kale inuu annaga nagu soo noqdo ma ahan oo yidhaahdo eh, hala soo bixina balse waxay ahayd inuu caalamka intuu yihahdo international uu la fuulo yidhahdo qaanuunka eh, environmentalka uu yidhaahdo maadaama ay soomaaliya ka qayb qaadanin intaasoo sano aanan weli isticmaalin carbon creditki aan isticmaalin adduunka intaanu ka dhuuqaynay eh, waa intaas waxaan u baahannahay intaas oo knowledge transfer iyo wax nooga soo baxaan xaggaas ayaa habboon waxaana waa globalizationka wax impact kuma sameynayso wacyigelinta waxa wax hadal uma baahno wacyigelinta waa loo baahan yahay waayo hadda markii onshoreska markii lasoo dhaafo xeebaha markii lasoo dhaafo waxaa loo soo gudbayaa xaggan eh, gudaha ayaa loo soo gudbayaa intaana amniga waa la sugayaa insha allah marka wacyigelintu tartiib tartiib bay imaanaya attitudekooda is bedelay soomaalidu ma xumo saaca waanu maahan labada kun iyo afar iyo tobankii qolo baaritaano sameeyey daraasadana soo saaray waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in maalgashiga shidaalka sare loo qaado hoosu dhacna uu ku yimid tan iyo kun sagaal boqol iyo kontonkii weliba heerkii ugu sarreysay In labada kun iyo lix iyo tobankii hay-adda caalamiga ah ee i e eda waxay sheegtay in loo baahan yahay meelo badan oo ilaa shidaal cusuba in la maalgashto maalgelinteeda marka iyo baaritaanka dhismayaal cusub oo shidaallo ku saabsan ugu yaraan waxay yareyn kartaa ay yidhaahdeen in shidaal la-aan ama sicir shidaal uu yimaado ilaa labada kun iyo labaatankana haddana arrimahaas la sameynin waxaa imaan karta hoosudhac shidaal ama sicir barar shidaal haatan waa labada kun iyo sagaal iyo tobanka su-aasha rabay inaan idin weydiiyo waxaay tahay baaritaanada la sameynayay toddobiyo tobankii lix iyo tobankii sideed iyo tobankii iyo sahmiintii lagu soo bandhigay shirkii london maxaa isku soo beegay waad mahadsan tahay ee, ee, waxyaabaha isku soo aadiyey in macnaha isheeg baaqaas hore iyo hadda isheeg in sahminta waxyaaba noocaana ee, sh- waxaa jirtay ee, in la dhahayo two thousand tediga waxaa laga gudbayaa in shidaalka ayaa laga gudbayaa dood noocaas wadamada qaarkoodna waxay dhaheen ama sida hadda muuqataba inaan laga maarmi karin markasta shidaalka wadamadii marka qaarkood hadda opec ku jiro kale oo shidaalka boqolkiiba afartan ayuu suuqa geeya waxay soo saaraan waa wadamada sacuudiga iyo iiraan iyo qatar iyo ikmidiin hadda iyo dunisia iyo waxba noocaas oo eh, lixdan iyo afartii la asaasay opec Eh, wadamadaas marka waxaa laga yaabaa eh, waxaa ku dhacay waxay noqdeen gobolada qaarkood markay dagaalo ka dhaceen oo kale hadda wadamadii shidaalka dhuufi jiray hadda eh, wadamadan east eh, bariga dhexoo kale iyo wadamada qaarkood waxaa ka dhacay eh, dagaalo ayaa ka dhacay gobolada marka waxay noqdeen backward regions ayay noqdeen oo eh, waxaa ku dhacay depressed industrial oo warshadihii way shiiqeen meelihii shidaalka laga soo saarayay waa laisku qabsaday marka taas waxay keentay in la yiraahdo new area ma la helayaa ama meelo cusub oo maaragtay sheeg shidaal laga sameeyo soo marka meelihii shidaalka laga heli jiray ayaa waxaa ka imaaday eh, wadamadii ayaa isku dhacay isku dhacyada noocaasa adduunyadu marka maadaama aan laisku haley karin waxyaabahan eh, nuclearka ama macnaha sheeg la yirahdo electric ama eh, solar eh, system ha la helo maadaama la yiri waxaa laleeyahay meelo cusub waxaa laga yaaba marka in soomaaliya meelahaas ay ay ka mid tahay hadda soomaaliya shidaalkeedu waa keedsan yahay eh, macdinteeda dhan waa keed mareykanka ayaa la midnahay macnaha isuu weliba sooma saarin marka hadda eh, eh, soomaaliya eh, kaalinta koowaad meelay ka gashay caalamka ma joogto maadaama mareykankiiba maadaama uu hadlayn ilaa hadda dhihin shidaalkeeni waa waa baaraynaa waana soo saaraynaa hadda soomaaliya inay degdegto maadaama ay ku jirto ayadoo xataa meelaha oo maarata weli raawga ah oo ce- ciriinka waxa waaye waa waa waa degdegaa leeyahay Eh, meelaha waxyaabahaas ayaana keenayay in maadaama ay tahay baahida shidaalku ay kordhayso oo dadku hadda ay gaarayaan seven point five ama seven point six billion taas waxay keenaysaa more energy consumption ayaa loo baahanya macnaha energy badan ayaa loo baahanya marka meelo badan in loo baahdo ayaa suurtagal ah soomaaliya way ka mid tahay marka mahadsanid Eh, maraykanku muusan soo saarin ilaa hadda annaga iyo maraykan isku mid maahan markaas wax resource kale ay haystaan marka taas uma baahno Eh, waxaan dhahayaa waxa soo dedejiyey hadda eh, laba shay Eh, dadka soomaaliya oo- soomaalida oo dad civilized ah oo caalamka pressure saaray hadda maxkamadda adduunka waxay haystaan nin soomaali Eh, waxaan ku jirnaa baarlamaankii senatarkii baan ku jirnaa maraykanka wasiirana meelkas marka caalamku waxay ogaadeen dadkan inaan pressurekii la saarayay in ethical lagu eego oo laga daaya faragelintii midda labaadna waxa weeyaan eh, siduu barsoorku ka dhawaajiyey waxaa gaalfigii dagaalka ka dhacay ayaa ceelal badan khasaareen Een, isku hal isis oo xoog ku lahaata in la isku mahaleyn karo soomaaliyana way ka duwan tahay waayo annaga ayaa ayagaa noo soo gudbiyay waxyaalahan terrorismka annagu kaanagu aan terrorism xaggoodana uu ka dhashay marka kaanaga waa la manage garan karaa dhibaatada xaggana ka jirto oo marka haddii- iiraan iyo iiraan iyo qatarna way isku yara dhacsan yihiin ee, maraykanka iyo kuwan opec marka markay doonaan hoos bay udhigayaan marka waxaa la rabaa soomaaliya shidaalkeeda in laga faa'iidaysto loo soo jeedsado ayaga la karbaasho waayo adduunka warso markay lo- markuu la jabay kadib waxaa jiro big brother maraykanka kaliya inkastoo ilaahay adduunka u maamulo midda kale soomaaliya waa dal istiraatiijiye leh oo dagaalka saddexaad ka hor cid walba ay doonayso inay maalgashato halkan waa iska garanaysaa meesha ilahay nagu abuuray halkan waa gacankii xaggan waa indian ocean xagga australia carabtii marka dal walba wuxuu doonaya inuu ku lug yeesho shirkadiisa uu keensado Eh, qaybta kalena waxaa ka mid ah bayradka soomaaliya oo loo xil waayey oo adduunka ku qasabtay in soomaaliya indho wanaagsan lagu eego yani bayrodkan maahan argixisada kama hadlay bayrodkan waxyaala waaweyn bay qabteen inkastoo imbacto ayagu aasaaseen En, eh, marka midda kalena waxaa jirta eh, dalal waxaa dal waxaa jirta eh, oo big brother iyo saaxiibadiis Eh, horta ilaahay baa adduunka maamulay in saa la yidhaahda maahan laakiin annaga waxaan ku doodnaa eh, ma jirto dal uu dagaal ka dhaco ama uu nabad helo ilaa ayagu doonaan maahane Ra- waarsha markay burburtay wixii waarsha raacsanaa ayaa la burburay soomaaliya iyo etoobiya isku mid ahaayeen etoobiya markiiba nabad baa la siiyey soomaaliyana waa waa- waxaa lala soo hadlay ina eh, ina ciidamada ha kala tagaan ninkii yidhi ii sheeg ahaa cumar cartawi eh, wuxuu yidhi ciidamada hoose waa loogu talagalay okay eh, 2007 eh, 2017 baan malinayaa 2007 2007 dagaal ayaa ka dhacay oo aad u xun Kenya markiiba Ingiriis iyo awood baa la isticmaalay kuwa- waa la wada xidhay yacni dalalka ay doonayaan inuu inuu horumaro way horumar annaga waa inaan fursada hadda ka faa'iidaysanaa adduunka axsaan nooma gelin mar maadaama hadda annaga ay ku qasbtay eh, waaqicuu ku qasbay waa inaanu ka faa'iidaysanaa eg eh, africa la damcay in laga takhaluso waxaa loo soo diray nin afrikaana leanna markii rwanda iyo liberia iyo siberia dagaal ka dhacay dee annagu adduunku wax haddii lasoo lasoo diri lahaa nin caraba waxaa la dhihi lahaa ah wallahi waxaa jirta gacan bidix carabtaa la damcay in laga takhaluso waxaa loo soo diray butters butters qaali ciraaq iyo soomaaliya lagu sii hayay iyo okay eh, waxaa kaloo jirtay eh, tireless meeshii la kari waayo waxay ahayd li- liberia isaga ayaa xabsi laga soo sidaayey eh, tireless oo si ay nin Ameri- american buu ahaa waa la keenay libya la keenay waa lagu tababaray waxaan ka hadlayaa waxaweyaan adduunku waxay doonaan ayay sameeyaan dadka qaar marka waa inaan fursadda annagoo noo timaada maanta ka faa'iidaysano
waad mahadsantihiin aadan idinkaga mahadcelinayaa waxaa jirta aragti ah haddii shidaalka lasoo saaro ustaad eh, cartanna mar waa uu ka dhawaajiyey eh, qeybsigiisa culeys ay keenaysaa iyo deegaamada En, yay ka go-daa yaase go-aanka iskale soo bixintiisa iyo qeybintiisa ustaad shaafici yaan wacd- waxay ka go'daa haa waxay ka go'daa xildhibaanada oo matala eh, cid walba gobol walbaba qabiil walbaba marka shidaal lasoo saaro qasab waxaa inay hawada isbedesho inta badan hadda waxaa la lahaa en, shi- shirkadahan warshadahan tirada badan ee shaqeynaya cimilada adduunka waa ay sii kulleynaya En, innaga suuragal ma tahay haddii shidaal lasoo saaro in cimilo ahaan uu isbedel ku yimaado soomaaliya isbeddelka cimilada soomaaliya ee, hadda ayuu dhacaba mar hore u dhacaba maxaa yeelay laba boqol laba boqol soddon iyo laba wadan oo kalaamta jinja uu ka dhacay annagu waxaa ka galnay kaalinta eh, wadanka waxaa nahay tod sideedaadan ah wadanka sideedaad sidoo kale waxaa nahay adduunyada wadanka koobaad waa dheh wadanka labaad bagaalish ayaa naga horeysa wadanka labaad ee waxyaabaha buluushanka la xiriira loo dhinto hadday tahay cunto cuntada waa wasaqaysan tahay daawada waa wasaqaysan tahay gawaarida wadanka la keenaya waa wasaqaysan yihiin dadka researchka sameynaya way ogyihiin maxaa yeelay ayaga qaarkooda badeena waxay ku shubaan kiimika ayay ku shubaan taas waa marka waxaa waaye wayna kugu shubayaan wayna kaa qorayaan macnaha marka anigu ka- wadanka adduunyada kaalinta labaad ayaa kaga jirnaa wadamada loo yaqaano pollution deathk related pollution death related macnaha diseaska oo loo dhinto waxyaaba noocaas kaalinta toddobaadna waxaa ka galnay wadamada isbedelka cimilada oo ka dhacay maxaa yeele annaga waxaa waaye way noo soo gudbiyaan eh, wadamada Eh, sidoo kale haddaad su-aashaad u laabto eh, hadda adduunya- adduunyada macnaha waxay leedahay carbon reduction warshadaha ha la yareeyo ha la xiro inkastoo developing countries ay diidan yihiin ay leeyihiin eh, dhaqaalaha ayay la dirirayaan ilaa haddana maraykanka waxaa waaye waa asaab diidanba maxaa yeele warshadihiisa ayaa ku yaala waa meelaha maraykanka ka baxsan ama east africa ama adhehe eh, bariga eh, ba- bariga dhexe so marka waa waa waa wax suurtagal ah ama sax ah in kulamaa warshaduhu ay bataan kulamada macnaha temperatuka ama kaarboonka lasoo saarayo oo uu sare u kacayo soomaaliyana marka waa vulnerable oo maaragtay sheega annaga faa'iido keliya u haysana waxaa waaye eh, dadka ayaa nagu yar dadka ayaa yar deegaankiina waa firaaqi firaaqo laakiin dadku hadday badana badan lahaayeen oo populationkiinu uu macnaha ama fifty million kor u dhaafi lahay ama teedhow gaari lahaa meelaha noocaas waxaa laga yaabaa in saameynta deegaan ee jirta ee dadku dad badan ay dhiman lahaayeen sanad kasta maamul xumo iyo waxba noocaas ayaa jira so marka waa waa qasab haddaan laga fiirsan in isbedel deegaan oo dhacaayo kaasoo oliri dhacay maxaa yeelay waxaa arki jirna waagii hore deegaanka inuu roob badan lahay in dhirtu iska qaboobeed ee dhir- dhirtu biyo macnaha ay lahayd doog badan iyo waxba noocaasa hadda laakiin waxaa arkaysaa cyclone ayaana soo gaartay waxaana soo gaartay hurricaniskii adhehe ee cyclonta hadda saqara wan iyo waxba noocaasa macnaha duufaanada caalamka ayaana ayaa ka dhacaya soomaaliya ee duufaanadaasna ee anigu ma dhahayo waxyaaba iska najraalahoo oo- oo rabbaani ama wax macnaha oo oo ilaahay sababay ee ee waxa waaye ee dadka ayaa gacantooda ku sababay macnaha wax kasta dadka ayaa gacantooda u geysta dadka ayaa gacantooda ku sababay ee ayagu ama deegaankoodii si xun macnaha activity qaldan ha ku sameeyaan ama maaragtay sheeg ee ee ha ka timaado mid ee deegaan kale maxaa yeelay waxa Philippine ka dhaca Soomaaliya way ka dhacayaan anagu maba haysano marka bir- ee, disaster preparednesskii ama hay-addii ee, ka hortagga masiibooyinka ama ee, taas oo aad macnaha sheeg magac ahaan way jirtaa laakiin ee, waa difectional ma shaqeyso so marka waxyaabo badanaa u baahannahay oo si disasterskaas dhacaya ama masiibooyinkaas dhacaya oo oo la xiriira activitygaas la sameyn doono kaabayaal u noqon lahay
waad mahadsantaha ugu dambeyn taladaada ugu dambeysa iyo waxaad kusoo xirayso waad mahadsan tahay taladeydu way laba meelood ayay khuseysaa mid waxa waaye waa government level ama ama dowladda dowladda ayaa laga rabaa maadaama ay tahay waxa national issue hadday tahay maamul goboleeda hadday tahay sheeg ee, dowladda dhexe inay waxaan sharciyo ay ka sameysaa loo baahanya oo si cadaalada si fair ah justice ah ee, loo sameeyo taas markii dadku ay arkaan dadka marka waxaa loo baahan yahay inay sharcigaas ay raacaan oo wixii qaabkii ay dowladda macnaha u hagtay ee u beeqaamisay u qaybisay loogu qaybiyo laakiin hadday tahay eh, protection waxaa loo baahan yahay dowladda sharciga waa protection sharciga marka wuxuu keeni doonaa ilaalin iyo dhowrid conservation and preservation markaasaa la helayaa deegaan la ilaaliyo laakiin horta waa in sharciga lagu ilaali lahay oo deegaankii protect u noqon lahay la- la helaa marka koobaad haddayna marka ma jirayso deegaanka ha laga taxadaro dhaqaalaha laga helo ma jirayso ilaa la helo ilaalin maxaa yeele waxaa loo baahan yahay inaad deegaan ka faa'iidaysan oo loo baahan yahay oo inuu ma dhahaayo yaa shidaal lasoo saaray laakiin waxaa loo baahan yahay ka faa'iidaysi ee la jirto ilaalin markaas ayaa waxaa gaara- waxaa gaaraynaa in sustainability iyo wixii xasilooni iyo inay sii waaraan ilaa maaragtay sheeg ee- ee- ee maaragtay dunidan meelay ku dhamaanaysa lama yaqaane ee, inta sane macnaha ee waxaas ay jiraan oo kale wixii inay sii socdaan so marka ee, dadka iyo dowladda waxaa loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan isla markaana dowladdu sharciyo ay sameyso dadkuna ay sharciyada ku dhaqmaan aada umaasan waad mahadsantahay adiguna waxaan siinayaa shaafiic yuusuf cumar taladaada ugu dambeysa iyo waxa aad kusoo koobayso ah mahadsanid horta een, anagu eh, anaa ku noqonaya eh, commentigiisa hore eh, khatarta eh, in- belashinka jiro anagu manaan geysan siduu sheegayba Eh, xataa hilib eh, sumaysan ayaa dalka la keeni jiray cuntada dawadii badda waxaasoo dhana laga qayliya markaad intanada yaroon weli aanan helin in laga hadlo caqli maahan Eh, keliya inta dhuxusha oon geysana yacni waxay ku noolaadaan ma haystaan hadday helaanna waxay ku noolaadaan uma malaynaya inay eh, dhuxusha ay galayaan income kale ayay helayaan marka way ka maarmayaan Eh, waxaa muhiim ah in laga daba ordo caalamku dhibaatadu noo geenayo la dacweeyo dadka environmentga ay daba socdaan oynan ku noqonin wixii halkii fursada anaga noo imaaday dardaaramkayga waxa weeyaan waxaan waxaan codsanayaa mucaarad iyo muxaafidba in la dardargeliyo oo convention wax naga dhexeeyo ownership inuu jiro maanta fursad baan haysanaa hal mar baa naloo soo jeedsaday haddaan anagoo ar- aan nala arka kala soconno waxa leedakan laiskuma aaminayo annagoo haddana xataa marka lasoo qaadayo aanan ilaashan karin oy international security ilaalin doonto haddana haddii annagoo qaylinayna nala arko waxay noqonaysaa nasiib darro Een, waa in khilaaf laga ilaaliyaa sharciyada eh, si fiican inta eh, laisku hubiya oyna annaga eh, nalaga xagal daacinin si fiican dad khubara ah oo- oo international iyo eh, lasoo kireysta Een, eh, lana barto eh, petroleumka la barto ama sharcigiisaba laba weliba sharcigiisa ugu muhiimsan ah, petroleum dhow nairobi aa lagu dhigaa waa laba sano lasoo barto kaas waxay naga waxay naga difaacaysaa wixii khataroo nagu soo horjeeda inaan anagu ka hadli karno waan ku mahad celinaya dhammaad samale waxaa intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka kaswadaag waxaan u mahad celinayaa martida toddobaadkan ustaad cabdirashiid cartan cabdiraxmaan iyo weliba ustaad shaafici yuusuf cumar barnaamijka anigoo firdowso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahiya waan soo saaray waana idiin tabinayay inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad
deebaqadaaciilkeeda carta igu kisiyo dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan damqashada dareen